إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal kuu soo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyaha alfurqaan hadduu alla qadaro saaka qodobadaad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaallo u dhexeeya mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta maamulka hirshabelle ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee hiiraan weeraro toos ah iyo duqaymo culus ayay la kulmeen shisheeyaha jabuutiyaanka ku sugan degmada buulo berde ee hiiraan iyo burundiyeedka ku sugan duleedka magaalada muqdisho barakac ayaa ka bilowday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoona weli ay halkaasi isku horfadhiyaan ciidamo iska soo horjeeda aqoon-yahan kunol dalka dibadiisa ayaa sheegay in tigreega ay u diyaargaroobayaan dagaallo wakhti dheer ka qaata isagoona dhanka kale ka hadlay guulaha ay sheegatay dowladda etoobiya xildhibaan ayaa sheegay in dalku ku jiro gumaysi isagoo sidoo kale dhaliilay madaxweynaha dowladda federaalka ganacsatada ku shaqaysata waddooyinka suuqa magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya maamulka somalilan uu ka burburiyo goobahooda ganacsi dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa lagu la'yahay doon kula qalibantay waddanka nigeria فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiis ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha afaraad kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada kuu soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan dagaallo u dhexeeya mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta maamulka hirshabelle ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada beledweyne ee hiiraan wararka laga helayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ku waramayay in habeennimadii xalay halkaas ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada shabaabulmujaahidiin iyo sidoo kale askarta maamulka hirshabelle dagaalada waxaa qaaday milatariga mujaahidiinta al-shabaab iyagoona beegsaday laba saldhig oo ay askarta maamulka hirshabelle ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyne inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ayaa laga maqlayey rasaasta ay isku adeegsanayeen dhinacyada dagaalamaya sidoo kale hiiraan waxa ay xalay mujaahidiinta al-shabaab dagaal toosa ku qaadeen saldhig askarta maamulka hirshabelle ay ku leeyihiin degmada buulo berde ee gobolkaas gobolka hiiraan waxa uu sidoo kale xalay martigeliyey weeraro culus oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen askarta shisheeyaha ay kusoo duulay gobolkaas jabuutiyaanka ayaa ka mid ah ciidamada shisheeye ee xalay la beegsaday waxay mujaahidiintu jabuutiyaanka ku qaadeen weerar duqeyn loo adeegsaday iyo sidoo kale dagaal toosa uu kaga yimid milatariga al-shabaab dhanka kale gobolka shabeellaha hoose oo isna ka mid ah gobollada ay ka dhacaan dagaalada ugu badan ee lagu beegsado shisheeyaha iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee la shaqaysa waxaa xalay ka dhacay dagaal toosa oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka ceelasha biyaha sidoo kale shabeellaha hoose mujaahidiintu waxa ay dagaal toosa ku qaadeen fariisin isbaaro ah oo ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho weerarada ka kala dhacay gobollada hiiraan iyo shabeellaha hoose ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha magaalada muqdisho ku khaarijiyeen cali okey oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka sidoo kalena degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxay mujaahidiintu ku dileen askari ilaalo uu ahaa guddoomiyaha degmada balcad barakac ayaa ka bilowday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoona weli halkaas ay isku horfadhiyaan ciidamo iska soo horjeeda maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya waxaa sii xumaanaysa xaaladda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo maalmahanba ay ka taagnaayeen xaalado siyaasadeed maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada kusii qulqulayay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland kuwaasoo la dejiyey bannaanka magaalada xiisadahan ayaa sababay in shalay magaalada boosaaso uu ka bilowdo barakac ay samaynayaan dadka ku nool magaalada wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo boosaaso ayaa ku waramaya in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda xiisadahan ayaa yimid kadib markii dhowaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni uu xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidamada la magac baxay b s f iyadoona taliyaha uu gaashaanka ku dhiftay xilka qaadistaas deni ayaa arrintan si dadban ugu eedeeyey dowladda federaalka waxa uuna sheegay in xukuumadda farmaajo ay mas-uul ka tahay colaadan isagoona hoosta ka xariiqay inay tallaabo adag ka qaadayaan saraakiisha ku howlan horinta colaada dalkan hal dawlad unbuu yeelanaya dawlado isku dhex jira ma yeelanayo haddii ilaahay hal ciidan buu yeelanayaa ciidamo rag leeyihiin ma yeelanayo hal dakli buu yeelanayaa dakli ninba meel uu markaan imid waxaa jiri jira wax la dhaho nin walba laba barsenteed baa meel loo saaro curaaro wax la sheego maalintii ugu horraysaan ka takhallusno ciidano hebelle hebel leeyihiinna maalmihii ugu dabayaaqadeedii baa socotay kulli waa is raacayaan si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada boosaaso ayaa ah mid qasan maadaama ay halkaasi isku hor fadhiyaan ciidamo iska soo horjeeda waxaana xilli weliba la filan karaa in magaalada ay ka dhacaan iska horimaadyo u dhexeeya labada dhinac xildhibaan ayaa sheegay in dalku gumaysi ku jiro isagoo sidoo kale dhaliilay madaxweynaha dowladda federaalka cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya cabdi ismaaciil samatar oo ah siyaasi xogogaal u ah arrimaha dowladda federaalka islamarkaana haysta dhalashada maraykanka dhowaana ku biiray xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlayo culaysyada haysta farmaajo iyo xaaladda waddanka marka hore waxa uu ka hadlay sida ay la tahay sababta uu farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka isugu adkaynayo kursiga waxaana uu sheegay in haddii uu saatan iska bedelino uu fadeexad kala kulmayo shisheeyaha madaxweynuhu wuxuu og yahay in markuu ra-iisul wasaaraha ahaa muddo horteed inta la geeyey kambaala shaqadii halkaa lagaga xayuubiyey waxaa kaloo inu ognahay cabdilaahi yuusuf intaa nairobi la geeyey isaga iyo baarlamaankiiba markii dambena jabuuti la geeyey oo layidhi shaqada ka tag adduunyada kale ku tidhi waa doqonnimo iyo ceeb iyo sharaf darro weeyaan markaa wadax madaxweynuhu amuuraha inuu ka baaraandega ayaa wanaagsan isagoo ummadda u danaynaya isaguna sharaftiisa ilaalinaya isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in farmaajo uu gebi ahaanba fashilmay waxaana tusaalooyinkii uu soo qaatay ka mid ah qodobkan marka waxaan odhan lahaa haddaan wax weyn u sheegi lahaa madaxweynaha laba cashuurood baa qof walba laga qaadaa waynu ognahay jidadkiibaa xidhan markaa run haynu isu sheegno hadduu ardaygayga ahaan lahaa oo gareedyadan bixiyaa imtixaanka markaan saxo gareedyadan bixiyaa hay tahay e ilaa f hadday tahay maanta waxaan siin lahaa madaxweynaha f baan siin lahaa cabdi ismaaciil samatar ayaa waxa uu sheegay in dalka soomaaliya uu gumaysi ku jiro waxaana uu u soo qaatay arrintaas tusaalaha soo socda amisom baa waddanka xukunta ciidamahaynu leenahay ma xukmaa run marka la sheego soomaad garan xasan sheekhna sidaa ahayd shariifkana sidaas ahayd meesha ugu weyne lagaa soo faragelinayaana waxa weeyaan ammaanka waddanka airbortka ma geli kartid haddaanad warqad sidan hareeraheyga ma iman kartid jidadkaama mari kartid soomaad garan markaa waxa weeyaan faragelintii amisom baa kow ka ah faragelintii etoobiya ciidamadeedu weli joogaan baa kow ka ah maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan oo odhanaya waxaa lama samayn karo waxaa lama samayn karo shalayna way odhanayeen maantana ma odhan karaya carbal soomaali ha ii sheegto waxa madax bannaani tilmaamaya intaasi kadib waxa uu milcisaday sidii farmaajo ay dadka qaar u soo dhoweeyeen markii la dooranayay iyo sida uu haatan xaalku yahay waxa uu xusay in soo dhoweyntii hore ee farmaajo ay ku timid nacayib iyo cadaawad loo qaaday xasan sheekh darteed ha yeeshe ee aanay markaasi jirin sabab muuqatay oo uu farmaajo ku kasban karay in la soo dhoweeyo oo loo riyaaqo wax ka duwan oo farmaajo lagu soo dhoweeyey ma ayan jirto soomaad garan laakiinse in loo riyaaqay in xasan laga takhalluso oo durmaan la tuntoo la odhan jiray farmaajo ii geeya waa wax cad maanta se waxaan qabaa farmaajo iga geeya inay runtu tahay si kastaba ha ahaatee waxaa isi soo taraya mas-uuliyiinta xildhibaanada iyo saraakiisha kala duwan ee dowladda federaalka ee qiraya in dalku uu gumaysi ku jiro aqoon-yahan ku nool dalka dibaddiisa ayaa sheegay in tigreega ay u diyaargaroobeen dagaal waqti dheer ka qaata isagoo dhanka kale ka hadlay guulaha ay sheegatay dowladda etoobiya maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya xilli dowladda itoobiya ay guluf dagaal kula wareegtay magaalooyin laga qabsaday meelaha qaarna ay riixday t b l f ayaa aqoon-yahan ibnu muflix oo la hadlay idaacadda alfurqaan waxaa wax laga weydiiyey guulaha ay sheegatay dowladda itoobiya iyo waxa ay ku soo kordhin karaan saaxada dagaalka waxa uu tilmaamay dowladaha turkiga ruushka iyo shiinaha inay garab siinayaan dowladda itoobiya balse dagaalka uusan si fudud ku dhammaan doonin ugu dambayntiina dowladda itoobiya ay ku burburi doonto dagaalada sokeeye ee sanadka ka badan ka socda dalkaasi maxaa la yidhahdaa ishee horta waa yaxaas dabada moolku og oo niman badan oo tiro badan baa dabada ku haya nimankaa dabada ku hayana sida ay sheega turkiga iyo ruushka iyo meelo badan buu maxaa dhihi jira chinaha iyo isku hadlaynayaa mana sakhira hadda hawsha soo asagu uu dhigaan hayo ma ahan hadda maadaama laba meel iyo saddex meel ixsaasku hintaa dadkii nimankii laga riixay tigreega iyo oolaa dhisugatay laga riixay wuxuu malaynayaa marka dagaalku inuu intaa kusoo gabagababahayo dee inaa kusoo intirin kara mayli magaalada arsabana waxaa loo soo gaaray boqol iyo sagaashan kilomitir baa loo soo gaaray waddan dee caasimadiisu boqol iyo sagaashan kilomitir loo soo gaarina waa dareemi kartaan culayska iyo awoodda ay leedahay hawsheedu oo waxaad garan kartaan weeye marka haddii asaga iyo guulahan uu sheeganaya la fiiriyo dee dagaal maalin iyo laba maalin nimanka la riixay guul ma ahan guusha waxaa weeye nimanku in la jebiyo aqoon-yahan ibnu muflix waxa uu intaa ku daray in muddada tigreegu ay maamulayeen itoobiya ay u diyaargaroobeen dagaal wakhti dheer qaata oo ay la galaan maamul kasta oo itoobiya ka dhasha dagaalka hadda tigray ay dagaalamayaan waxay ku dagaalamayaan waa waxay toddoba iyo labaatanka saban tabcadeen gobolkoodana geysteen markii dagaalka lagu qaadahayna way la baxeen oo duurka ay la galeen inta ugu badan ay qaadi waayeen haddii ay qaadi waayeen waa gooni wixii kalento way la baxeen oo duurka ay la galeen wixii bay marka hadda dib u qaadanayaan oo dib u isticmaalhayaan ma kula tahay haddii aysan taa jir lahayn oo hawada aysan lahaan lahayn oo aysan dhaqaalo hor uusan jir lahayn inay tbl saa dagaaleen ilaana waxaan ogsoonahay bishan aan ku jiro dhamaatee november bisheedii kalentu dagaalku bilowday sanad buu jirsaday markan dagaal sanad jirsaday dad yaroo kooxa oo fallaago oo maamul yar ahaa inay intaasi awoodi lahaayeen oo ay wadi lahaayeen inay dagaal wadaan suurtagal ma noqoteen saa darteed marka nimankan waa niman ku talagalay istiraatiijiyadda haddii aan kaasoo kala dhaafo waxaa ka mid ahaa intii ugu noqday ee kaasoo kala dhaafo waxaa ka mid ahaa nimanka waxay rabaan inay go-aan markaan ku leeyahay etoobiya markay dinto waxay rabaan inay go-aan markaan ku leeyahay ujeeddada ay ka dagaalayan waxaa weeye waxay ogsoon yihiin dembiga ay galeen ee shucuubtan etoobiya degta ay ka galeen darsi oon la gaarin ay ka galeen marka waxay ogsoon yihiin haddii maanta laga gacan roodo laga gacan sarreeyo ama etoobiya maamulka lagu noqday maamulka ayagu ay hoos tagaan in la wada ciqaabi ay aaminsan yihiin ciidamada itoobiya ayaa ku burburay dagaalada socda sida uu xusay ibnu muflix etoobiya waxa maanta ka dhacay dhuula cumrihaa weligeed kama dhicin inta etoobiya la dhihi jiray weligeed kama dhicin waxa maanta ka dhacay marka maadaama waxa maanta hore uusan ka dhicin ciidankiina uu burburay oo qaarkii kala goostay oo qaarkood maxaa dhihi jiray qaxootiyiin isu dhiibeen ay qaxootiyo noqdeen inta hofka iska dhigeen ay qaxootiyo noqdeen oo ay kaba baxeenba hubkiina ay iska ama iska daadeen ama ay gateenba ay qaxootiyo ku biireen kuwa xaggan iyo usoo carara kenya usoo carara waxgaaya maxaa dhihi jiray sheekh suudaan u carara kuwa ilatirida isku xaggaa u galo isu dhiiba kuwa soomaaliya xaggaa u baxsan dadka iska bixiyaan oo iska dhigaan tariibiyaal iska dhiga xaggaa u carara ciidankii burbur xoog leh xoog leh uu gaadhay dhaqaalihiina uu dhulka galay oo uu baaba'ay dagaal ehriyana uu waxaa dhihi jira uu cagta ay saartay etoobiya waxaan aanu aaminsanahay in tobankii siday soomaalidu isu cuntay si ka daran baa la isu cuni doonaa mana dhici doonto aragtidayda aniga gaaban cilmuqaybka ma ma ogo ilaahay baa og laakiin awdaroskeega inay etoobiya noqon doonto etoobiya sii jirta saraakiisha dowladda itoobiya ee qaybta ka ah dagaalada hoggaankooda uu la wareegay ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa sheegaya in gobolka cafarta ay ka xoreeyeen tigreega haatanna ay u soo gudbeen gobolka amxaarada waxaana wararku ay sheegayaan in gobolkaas uu ka socdo dagaallo qaraar oo faraha la iskula tegay una dhexeeya dowladda itoobiya oo ay barbar socdaan maleeshiyaad iyo kuwa t b l f labada dhinac ayaa dagaalada muddada sanadka ka badan socda waxa ay ku waayeen kumanaan askari iyadoo sidoo kale ay ku burbureen hub aad u badan oo ay ku jiraan taangiyo duqoobay kuwaas oo lagu arkayo iyagoo ku gubtay dagaalada ka holcaya dalka itoobiya war ku saabsan doon ku degtay gobol ka mid a dalka nigeria uu khasaare xoogan ka dhashay ayaa idinku soo maqan balse markaan ganacsatada ku shaqaysata waddooyinka suuqa magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya maamulka somalilan uu burburiye goobahooda ganacsi zakariya cumar ayaa faahfaahinaya dadweynahan oo ku ganacsanayay waddo muhiim u ah ganacsiga oo ku taala magaalada hargeyso ayaa waxa ay ka cabanayaan burburin uu maamulka somalilan u geystay goobo ganacsi ah oo iyaga ay leeyihiin waxaana inta ay ku dareen in muddo dheer ay goobahani noloshooda ku dabari jireen mid ka mid ah xogsatada ay saameynta ku yeelatay burburinta lagula kacay goobahooda ganacsiga ayaa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu ka hadlay saameynta ay arrintani ku reeb isaga iyo saaxiibadiisa kale ee xogsatada ah aniga nafsiyan dee waxaan ahaa qof xaafad ka soo shaqo taga oo dee dad u shaqaynaya oo carruur iyo iskuul iyo guryo kira iyo meelbu ku jira baan de wixii o dhan waa wax ii yaallow haddaan maanta la iga saarina dee waxaan rajaynaya in bisha dambaba laga haysto laakiinse maanta dee saamaynteeda la timid oo waxa weeyaan dee carruurtayda iskuulkoodii baa laiga doonayaa kiradii baa laiga doonayaa xaafadayda wixii aan ku maamuli lahaa baa laiga doonayaa waxaasoo dhanna dee waxaan ku idhi dee nin baa mundahoo gidaar taagan muxuu maarayn karaa sidii waxa xashiishka looga qaaday oo kaleunba dee dadkana loo xaadhay welina war iyo wacaaltoona iyo siday u nool yihiin iyo dadkii maxay heleen toona war iyo wacaltoona cidna dee weli dawladda hoose ahoo waxaa ka hadashay iyo iyo dawlad dhexe toona cid waxaa ka hadlaysa oo le dadkii talumaya sidoo kale haweeney iyana ka mid ahee dadka cabashada ka muujinayay arrintan ayaa mar ay ka hadlaysay saamaynta iyo dhibaatada ay ku hayso waxaa hadalladeedii ka mid ahaa sida tan walaahi saamayn xooga bay nugu yeelatay waddadaana laga kiciyey dee meel la welina looma astaynoo lama odhan halkaasaa laydin siinaya laydin haya qorshuhu waa sidaa waxaan rajaynana khayru baanu rajaynaynaa carruur waan ka biilinayey carruur baan ka biilinayey hooyaday cada carruur qaar waxaan hayaa rajaa qaar waxaan hayaa agoona dhowr iyo labaatan qof baanu nay wax dalka ku maqan jaamacada ugu jira dabadda iyo wax dalka kaga jirabana way leeyihin iyo wax iskuulla ku jira iskuulkana bisha intaanay kow hadday gaadho ilmaha waa la soo eriyaya maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ku daaban ee dhibaatada iyo dhaqan xumada ku haya bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo waxaana marar badan sidaan oo kale warbaahinta ka soo muuqday dad kala duwan kuwaas oo ka cabanayo dhibaatooyin uu u geystay maamulka somalilan waxaana xusid mudan in arrintani ay ku soo aadayso xilli dhacdo aad loo hadalhayo ay ka dhacday magaalada hargeyso taas oo ah in xabsiga loo dhigay nin darawal ah oo gari jiirsiiyey ay arrintaas oo muujinayso sida weyn ee maamulka somalilan u tixgelinayo dhaqamada shisheeyaha warka arooriyo saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyahaal furqaan dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa lagu laayahay doon kula qalibantay waddanka nigeria doonta uu ay saarnaayeen laba iyo afartan ruux u badan carruur ayaa waxay ku degtay gobolka kaanuu ee dhaca waqooyi bari dalka nigeria afhayeenna u hadlaya gobolka kaanuu oo lagu magacaabo cabdulaahi ayaa wakaaladda wararka ee faransiiska waxa uu xaqiijiyey in ay soo heleen meydadka sagaal iyo labaatan ruux halka ay soo badbaadiyeen toddoba kale inta hartayna weli ay ku daba jiraan dhacdooyinka noocan ah ayaa kusoo badanaya nigeria iyadoona loo sababeynayo in doomaha lagu qaado tiro ka badan intii loogu talagalay bishii lasoo dhaafay toddoba gabdhoodu da'doodu u dhexayso toban ilaa labiyo toban ayaa waxay ku maanshoodeen doon kula qalibantay gobolka jigwa oo darisla ah gobolka hadda laga soo calaamadeeya dhacdadan warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya raadiyahaal furqoon waynaga intaa